يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عشر كان تفسير كوعو كبل لابنا يا عاوة aayadda toban iyo sideedaada min suurati alxashr waana casharkii soddon iyo toddobaad qaala allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow ittaquu llaaha allaah ka baqa waltandur nafsu nafu ha fiirido maa qadamad waxay hormariday liqadin berri waataquu llaaha allaah ka baqa ina allaaha alleh khabiirun waa mid xogogaal u ah bimaa tacmaluuna waxaad samaynaydaan walaa takuunuu ha noqonnina kaladiina kuwiioo kale nasullaaha allaah halmaamay oo fa ansaahum ilaahay halmaansiiyey anfusahum nafafyaalkooda ulaa'ika kuwaas humulfaasiquuna waa kuwa daacada ilaahay ka baxay laa yastawii ma sinna asxaabu nnaari naarta dadkeeda iyo wa asxaabu ljannati jannada dadkeeda asxaabuuljannati jannada asxaabteeda hum ulfaa'izuuna waa kuwa liibaanay oo guulaystay ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala aayaddan wuxuu ku amrayaa dadka mu'miniintaa inay ilaahay ka baqaan alla ka baqiduna waa in qofku amarka ilaahay qaato oo wax alla wixii uu amray sameeyo waxa uu ka reebayana ka tago yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow ittaqullaaha allaah ka baqa oo wuxuu idin amraya sameeya waxa uu idinka reebayana ka hara waltandur nafsun nafu ha fiirido maa qadamad waxay hormariday liqadin berri u hormariday berri waa qiyaamaha qadanka la sheegaya waa qiyaamaha marka allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala naf walbaa bal ha ka fiirsato maxay berriyo qiyaamo u hormarsatay macnaheeda waxa wuu yidhi xaafid ibnu kaiir xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu naftiinna xisaabiya intaan laydin xisaabin oodnaan allah hortegin intaadnaan allah hortegin naftiinna xisaabiya oo waxa aad ilaahay la hortegaydaan fiiriya wanduruu maadaa idakhartum lianfusikum min alacmaali saalixa liyowmi macaadikum wa cardikum calaa rabbikum bal fiiriya xisaabiya maxaad u kaydsateen nafafyaalkiinna maxaad acmaal saalixaha u diyaarsateen maalinka laydin soo celina rabbi laydin bandhigi sidaas weeye macnaheeda wattaqullaaha allaah ka baqa ina allaaha alle khabiirun waa mid baadin og bimaa tacmaluuna waxaad samaynaydaan waxa aad samaynaydaan baadinkooda iyo xogtooda ayaa ilaahay og iyo xogogaal u yahay nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam xadiid imaamu axmed uu musnadkiisa ku wariyey maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa u yimid rag cagacad oo waxa weeyaan aad u arraban oo dhar la-aan u haydo oo bustayaal inta madaxa ka dalooliyey dhar ka dhiganaya oo seefahoodu garbaha u suran yihiin oo badankoodu reer mudar ah amase dhammaanba reer mudar ah nabigu markuu arkay salawaatullaahi wasalaamu calayhi dhibaatada ka muuqata raggaas ayaa wejigiisii isbedelay markaasuu nabigu sala allahu calayh wasalam guryihiisiiyuu aaday waa ka soo laabtay bilaal ayuu amray oo yidhi noo addin wuu addimay waa aqimay markuu nabigu dadkii salaada tujiyey salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu aayaddan akhriyey markuu aayadda akriyey uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam qof walbaaba dahabkiisa waxa ka sadaqaysto lacagtiisa waxa ka sadaqaysto dharka waxa laga sadaqeeyo raashinka waxa laga sadaqeeyo cuntada ilaa uu ka yidhi xataa xabba timida jeexeed qofkii ayaa wax ka sadaqaysto markaasaa nabiga sala allahu calayh wasalam markuu hadalkaas yidhi ayaa nin ansaarhu yimid oo hal kiishadahoo lacaga sidoo gacantiiba qaadi weyday wuu soo dhigay kadib dadkii kaleo dhan ayaa arrintii isku raacraacay oo ku dayday ilaa laba tuurin ama laba meelood oo xoogaa alaaba lasoo dhigay oo masaajidka dhexdiisii laba meelood alaab lasoo dhoobay oo ah waxa weeyaan cunto iyo dhar ah nabigu markaasuu farxay markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan falahu ajruhaa wa ajru man camila biha min bacdihi min gayri an yanqusa min ujuurihim shay nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam qofkii islaamka dhexdiisa dariiqo wanaagsan ummadda u jideeyoo tusa qofkaas wuxuu leeyahay dariiqadaas ajarkeedii oo samayntii uu sameeyey ah iyo cid kasta oo kaga dayata asaga gadaalkiis waxa weeyaan ajarkooda ayagoon ajarkaas laga nuqsaaminayn dadka uga dayday ee ajarkoodii waa la siina qasmadaha allah laga sinasna marka taas macnaheeda waxa weeyaan shay wanaag ah qofka dadka ku baraarujiya laakiin asaga sharci uu dejinayo maaha maxaa ilahay hadda nabigu sala allahu calay wasalam hadalkaas wuxuu leeyahay ninkii lacagta bilaabay marka hore fiiri sadaqaduna sharciga aheed oo dee nabigaaba hadda la taagan oo le sadaqa bixiya sharcigay aheed oo nabigiiyaaba booriyeyba sharcigay aheed marka waxa weeyaan shay sidaas oo kale sharci ah qofka dadka ku baraarujiye u bilaaba ee ay uga daydaan waxa weeyaan in allah inta uga dayatay oo kale ajarkoodaan la siin waxa weeye ayadoon dadkii cibaadadaas iyo qayrka uga daydayna aan waxba laga nuqsaaminayn haddana qofkaas waxa wey dadka lama ajare ka in allah intii uga dayday ajarkoodii ayaa la siin asaga ajar le-eg ilaa wuxuu yidhi subxaana walaa takuunuu ha noqoninu ilaah yidhi subxaana kaladiina kuwii oo kale nasullaaha allah halmaamay oo fa ansaahum ilaahay halmaansiiyey anfusahum nafafyaalkooda dadka allah halmaamay oo dikrigii alle iyo cibaadaadkii alle iyo xaqii alle halmaamay oo ilaahay ku ciqaabay markaas inuu halmaansiiyey inay dantooda wax wax u taraya ka shaqeeyaan fiiri aljazaau min jinsi alcamal adilada loo dariishaday ka mid taha sida xaafis ibnu kasiirba ugu fasiray waxa weeyaan marka koowaad allah xuskiisii halmaameen waajibaadkii alle daacaadkii alle dikrigii alle ayay halmaameen ilaahay wuxuu ku ciqaabay ciqaab adag oo waa maxay waxaa lagu ciqaabay in naftoodii ay halmaamaan maxaa loola jeedaa macnaha daacaadkii naftooda anfici lahaa inaysan ka shaqayna ilahay ku ciqaabo daacaadkii naftooda anfici lahaa ee iimaanka iyo acmaashii saalixada aheed taas inaysan u shaqaysan taasa alla ku ciqaabo taasa ilaahay ku ciqaabo marka waa ciqaab adag wey waa ciqaab adag qofka waxa weeyaan ilaahay hadduu waajibaadkiisa dayaco oo halmaamo ciqaabta adduunka soo degdegaydaa waxay tahay in qofkan la halmaansiiyo naftiisa naftiisaa la halmaansiiyo waa maxe qofka de muuminka waa kaas la amro laleey war aakhiro u diyaargarow u diyaargarowgii aakhiro dhan u halmaama marka naftiisa wixii aakhiro wax u tari lahaa ee iimaanka iyo camalka saalixa ah taasuu halmaama taasuu halmaama waa kaas meesha derbiga iska fadhiya iska qayinaya qori shayddaankaas iska haysta afkiisu qiiqa ka baxayo qurunka iyo waxa weye qarmuunka ka karaya aadan fariise karin agtiisa waa kaasa haddana ma dareemayo in dhibaata haysato afar iyo labaatan sac noocaas u soconaya waxa weye sida xoolihii u dhacaya habeenkii waxa weye subaxdii waa dhaqaajinaya waxa weya hadduu daroogadiisaas cagaaran helo khalaas maba ka qasnaba meesha uu fadhiyo amase uu wax ku cunayo wax banu aadamoo dareen lahuma fadhiisan karaan xataa ma agmari karaan urka wa maca daalika isaga farxadda iyo nashaadka wuxuu isleeyahay malaha maba kaa kala maqnaba sidii adduumaha hadduu qayba laha adaa gacanta ku hayo isleeyahy soo ma jeedin sida ilaahay u ciqaabay adduunkiiu ku ciqaabayn nuucaas sida uu yahay uu yahay uu yahay unbaa naftu ka dhici markaasaa ilahay la horgeyna isagoo sidaas ka wad marka ciqaabkii wuuba haysta waaba kanba ciqaabkii maba maqnaba ciqaabkii haba u qaadan in qabri kaliya uu jiro ciqaabka ka daran muxuu yahay qof dhan oo mukalaf ah oo ilaahay inta la horgeeya la xisaabi doono oo wa maca daalika wax uu u diyaarsanay aan la arag wax uu u diyaarsanaya ma jirto meeshaasu fadhiyaa waxa weyn halkaas afkiisa qiiqu ka baxayaa wuxuu helo darooga iskale waka khalaas marka qofkaas musiiba uma dhimana soo ma jeedid ciqaabku waaba kaas walaa takuunuu ha noqonina kaladiina kuwii oo kale nasullah allah halmaamay dikriga allay halmaameen xaqi allay halmaameen ilaahay wuu ciqaabay fa ansaahum alla halmaansiiyey anfusahum nafafyaalkooda ayagina ilaah wuxuu ku ciqaabay inuu naftooda halmaansiiyo oo aysan ka shaqaynayn wax naftooda aqira cadaab ka koriye ka shaqaymayaan marka qof kasta oo ciqaabkaas u haysta aan isticdaad ku jirin qof aan aakiro isticdaad ugu jirin iyo diyaargarow waa inaad garataa in ciqaab ku haystaba ciqaabo kuma dhimanaba mar haddaan diyaargarow iyo walwal iyo cabsi aysan kugu jirin ee aad iska frishba iska taha adigana ilaah wuxuu ihi subxaana ulaa'ika kuwaas naftooda ilaa halmaansiiyey alfaasiquuna waa kuwa daacada ilaahay ka baxay ilaah wuxuu ihi subxaana laa yastawii ma sinna asxaabu naari naarta asxaabteeda dadka naarta dadkeeda ah ee naarta daa'imaya asxaabteeda yadid waa kuwa daa'imaya oo gaalada weeye iyo wa asxaabuljannati dadka jannada saaxiibkeeda ehe jannada daa'imaya ma sinna asxaabuljannati jannada asxaabteeda hum ayaga alfaa'isuuna guulaystay ma sinna adduunkana ma sinna aakhirana ma sinna sidaasaa ilaahay caddaynaya subxaana wa tacaala fii suurati ljaasiya inoogu imaan insha allah am xasiba aladiina اjtaraxuu sayi'aati an najcalahum kaladiina aamanuu wacamiluu صaalixaati sawaa'a maxyaahum wamamaatuhum ilah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala dadka xumaanyaalka shaqaystay ma waxay u malaynayaan inaan ka yeelayno ayaga dadka mu'miniinta ah ee iimaanka iyo camalka saalixa la yimid oo kale inaan isku mid ka dhigayno hadday nool yihiin iyo hadday dhinteen ma saasay u haystaan ilah wuxuu yihi subxaana saa ma yaxkuman xuma waxa ay xukminayaan xuma xugun ilaahay ma ahan waxa weeyaan qof kaafir ah iyo qof muminaha siman in la yidhaahdo banu aadamku waa sinan yahay dadku waa wada banu aadam waa ilmo nebi aadam waa la sinan yahay waa xugun shaydaan wey qof ilaahay rumaysan waa inuu arrintaas inkiro waxa weeye ma sinna kaafir ilaahay ku kufriyey iyo qof mumina ma sinna marka yaan hoosta lagaa gelinoo adoon is ogeyn qur-aanka habeenin oo dhehen dadkan waa sinan yihiin waa banu aadam waa ilmo nebi aadamo ilmo nebi aadan nasabaa ka ahaadeen laakiin qaarna allihii abuurtay ku kufriyeen qaarna waa rumeeyeen khalaas adduunkana ma sinna aakhirana ma sinna ma sinna qofka waa siman yihin yidhahna ilahay waa beeni iyo qur-aankaba ilaah wuxuu yidhi subxaana low anzalnaa haddaan soo deji lahayn haada alqur'aana qur'aankan calaa jabalin buur korkeed haddaan ku soo deji lahayn la ra'ayta waad arki lahayd hu buurta khaashican xaale uu yahay midkii khushuucsan oo ilaahay isku dullaynaya mutasadican xaale uu yahay midkii dildilaacaya min khashyati illaah ilaahay cabsidiisa darteedna la dildilaacaya wa tilka taas almhaalu ee tusaalayaalka ah nadribuhaa waan yeelaynaah ilaahay yidhi linnaasi dadkaan u yeelaynaa lacallahum yatafakkaruuna likey yatafakkaruuna inay dadku fakaraan darteedana amhaaladaas iyo tusaalayaalkaas u yeelnay ilah wuxuu ihi subxaana huwa allaha cabsidiisa buuruhu la dildilaacayaan allaahu waa ilaaha xaqa ah alladii waa allaha laa ilaaha mid la caabudaa xaqun uusan xaq ahayn ilaa huwa asaga un ma ahane caalimulgaybi waxa dadka ka maqan midka og weeye iyo washahaadati waxa dadka u muuqda huwa alle alraxmaanu waa allaha naxariista caamka ee guud naxariista alraxiimu waa allaha naxariista gaarkaa naxariista huwa allaha buuruhu la dildilaacayaan cabsidiisa allaahu waa ilaaha xaqa ah alladii waa allah laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq uusan ahayn ilaa huwa asaga un ma ahane almaliku waa allaha boqorka ah ee koonka maamula alquduusu waa allaha dahirnaanta badan ee nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka dahiran assalaamu waa allaha nabadgalay ee ka nabadgalay ceeb iyo nuqsaan dhammaanteed ka nabadgalay almu'minu waa allaha ammaangeliya addoommadiisa oo inuu dulmiyo ka ammaangeliya almuhayminu waa allaha markhaatiga kuwa addoommadiisa oo dhan alcasiizu waa allaha qaalibkaa aljabbaaru waa allaha qasbidda badan ee addoommada ku qasbe ku meel mariya waxa isagu uu doonay almutakabiru waa allaha iskala weyn can kulli sharin wa suu wax kastoo shara iyo wax kastoo xun subxaana allah ilaahay nastihidda ku manaasibka aha nastaha camaa shay ayaan ka nastahaa yushrikuuna gaala ay la wadaajinayaan huwa allaha ay buuruhu cabsidiisa la dildilaacayaan allaahu waa ilaaha xaqa ah alkhaaliqu allahaasoo alkhaaliqu wax qadara allahaasoo albaari'u abuura wixii uu qadaray allahaasoo almusawiru suuradeeya low alle keligiisay u sugnaadeen alasmaa'u magacyaalka magacyaalka alxusna ee wanaagga badan yusabbixu waxaa u tasbiixsadaa lahu lilaah allah keligiis maa shay fi samaawaati ciraryaalka ku sugan waalardi iyo dhulka waxa ku sugan wa huwa alle alcasiizu waa allaha qaalibka ah alxakiimu waa allaha xikmadda badan ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu hadda noo sheegayaa qur-aankan weynankiisa qur-aankan weynankiisa iyo saamayntiisa ayuu ilaah subxaanahu wa tacaala noo sheegayaa taasuna waxay keenaysaa in quluubteenna qur-aankan ay ku khushuucdo oo ay saamaydo ilaah wuxuu idhi subxaana low anzalnaa haddaan soo deji lahayn haadal qur'aana qur-aankan calaa jabalin buur korkeed haddaan ku soo deji lahayn oo buuraha qur-aanka lagu soo deji lahaa meesha idinka laydinku soo dejiyey la ra'ayta waad arki lahayd hu buurtii la ra'ayta waad arki lahayd hu jabalkii oo buurtii ah khaashican xaale uu yahay midkii khushuucsan oo ilaahay isku dullaynaya mutasadican xaale uu dildillaacayo ayaad arki lahayd min khashyatillaah ilaahay cabsidiisa uu la dildillaacayo buuraha waa weyn ee qirada weyne jurmiga weyn ee ad adag ilaahay weynaa subxaanah wa tacaala qur'aankan hadduu fahamsii lahaa macnuhiisa ee ayaga lagu soo deji lahayo lagu addoonsa lahaa ilaah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala buurahaas waa khushuuci lahaayeen waana dildillaaci lahaayeen cabsi ilaahay marka taas waxay tahay macnaheeda annaga marka banu aadankaah ilaahay nagu addoonsaday iyo jinniga oo labadeennaba qur-aanka naloo soo dejiyo ilaah nagu addoonsaday ta nagu habboono inay tahay in qulubteennu qur-aankan ku khushuucdo oo qur-aankuna saameeyo haddii kale aan nahay dad dhagxaanta ka ad adag oo qulubtoodu ka ad adag tahay ilaah wuxuu idhi subxaana wa tilka taas alamhaalu ee tusaalayaalka waa tusaalana la tusaaleeyey waxa weyn qur-aankan sida uu wax u taafiiriyo iyo sida uu awoodda uu leeyahay ee uu quluubta u taabto ayaana loo sheegay marka tusaalahan yaa loo sameeya maxaasta ujeeddada loo samaynaa ilaah wuxuu idhi subxaana wa tilka taas alamhaalu ee tusaalayaalka ah nadribuhaa waxaan u yeelnaa linnaasi dadka daraba bimacnaa jacala nadribuhaa ay najcaluhaa waxaan u yeelaynaa linnaasi dadka daraba bimacnaa bayana nadribuhaa waan caddaynaynaa linnaasi dadkaanu caddaynaynaa daraba bimacnaa dakara nadribuhaa waan sheegaynaa linnaasi dadkaanu sheegayna inta waa ku timaada maxaa nala kugu sheegi ilah wuxuu idhi subxaana lacallahum yatafakaruuna likey yatafakaruuna inay dadku ku fekfakaraan qur-aankan sidaas darteedaan ugu sheegaynah ilah yidhi subxaana qur-aankan in lagu fekero lagu tadabburo oon la yska akrin oon layska un dareerini ee quluubta hoos loogu daadejiyo si quluubta ay u bislaato oo u jilicdo oo ay noqoto quluub ilaahay u hogaansan oo u dulaysan qur-aanka inaan la yska dareerin hoos loo akriyo oo macnihiisa lagu tadabburo huwa halkaad u celin huwada waxaad u celin allah min khashyat illaah allahdaasaan u celin sida ibnu jariir abari uu yidhi waxa weeye wuxuu yidhi ibnu jariir abari yaquulu tacaala dikruhu aladii yatasadacu min khashyatihi اljabal ayuha nnaas allahdan waxaa loola jeedaa allaha dartiis ay la dildilaacaan buuruhu allaha cabsidiisa darteed ay buuruhu la dildilaacaan huwa almacbuudu aladii laa tanbaqii alcibaadatu wala aluluuha wala aluluuhiyatu u yidhi waa allaha aan cibaada u habboonayn ilaa asaga un ma ahani waa allaha aan cibaada u habboonayn ilaa asaga ma ahani allahaas weeye allaha buuruhu cabsidiisa la dildilaacayaan allahaas weeye midka cibaadada mudan ee aan cibaada u habboonayn ilaa asaga ma ahani wuxuu yidhi ilaah subxaana huwa allaha cabsidiisa buuruhu la dildilaacayaan allaahu ay almacbuudu alxaq waa ilaha xaqa ah allaha xaqa weeye cibaadada midka mudan macnaha almacbuudu alxaq ilaaha xaqa weeye alladii waa allaha laa ilaaha mid la caabudaa xaqun uusan xaq ahayn ilaa huwa asaga un maahani buuruhu waxay cabsidiisa la dildilaacayaan waa allaha aysan xaq ahayn in la caabudo ilaa asaga un maahani oo wax kasta oo la caabudo asaga ka soo haray baatila lagu caabudaa iyo gardada ee gar ma ahan in la caabudo alla wax ka soo haray caalimulgayb waxa dadka ka maqan waa midka og aybka lagu sheegaa dadkay qayb ka tahay alla wax ka qayba maba jiraan isaga wax walba alla waa arkaa ee dadku qayb ka yihiin marka caalimulgayb lagu leeyahy caalimulgaybi waxa dadka ka maqan waa allaha og iyo washaadati wax dadka u muuqdaba huwa alle arraxmaan waa allaha naxariista caamkaa naxariista naxariista guud ee makhluuq oo dhan wada haystaan gaal iyo muslimba allaha naxariista weeye ee abuurista iyo risaaqidda iyo caafimaadka iyo nimcada ilaahay lama tiri karo iyo naxariista alleh alraxiim waa allaha naxariista gaarka ah naxariista naxariista goonida ah ee waa maxay waa haddee naxariista adduunka ee ah iimaanka iyo camalka saalixa oo lagu waafajiyo waa naxariis gooniya mu'miniinta ilaahay ku gooni yeelay waa naxariista goonida aakiro oo waa maxay waxa weeyaan waa jannadiisa iyo raalli ahaanshadiisa weeye marka dhammaan waa naxariis gooni ah waa naxariis gooni ah huwa haddana waxaad u celin allihii allaha ay buuruhu la dildilaacaan cabsidiisa haddana u celin huwa allaha cabsidiisa buuruhu la dildilaacaan allaahu waa ilaaha xaqa ah waa in midka in la caabudaa keligiis xaqa u leh alladii waa allaha laa ilaaha mid la caabudaa xaqun uusan xaq ahayn ilaa huwa isaga un ma ahane almeliku waa allaha boqorka ah ee kownka keligiis maamula dhammaan ay makhluuqu maamulkiisa hoos yimaadaan cid ka sarrayda ee maamul uga sarraydaa ma jirto cid la siman ee wax la maamushaana ma jirto dhammaan waxa asaga ka soo haray maamulkiisa ay hoos yimaadaan marka waa meliga waxa weeyaan koonkan asagu keligiis maamusha alquduus waa allaha dahirnaanta badan ee ka dahiran wax kasta oo nuqsaan ah waa allaha ka dahiran assalaamu waa allaha nabadgalay min jamiici alcuyuub wanaqaa'is ceeb dhammaanteed iyo nuqsaan dhammaanteed waa allaha ka nabadgalay almu'minu waa allaha ammaangeliya addoommadiisa almu'min sida uu yidhi abu maxamed xusein ibnu mascuud albaqawi macaalimu tansiilka wuxuu yidhi qaala bnu cabbaas cabdulaahi bnu cabbaas wuxuu yidhi almu'min markuu fasirayey huwa aladii ammana annaasa min dulmihi ilaah waa midka addoommada ka ammaan geliyey inuu dulmiyo ilaahay weyna addoommadiisa ma dulmiyo qof aan cadaab mudan ma cadaabo qof aan ciqaab mudan ma ciqaabo ilaahay weyna addoommadiisa ma dulmiyo isagaa ka nabadgeliyey wa ammana man aamana bihi min cadaabihi alle waa midka ka ammaan geliyey oo ka nabadgeliyey qofkii asaga rumeeyey cadaabkiisa qofkii iimaan saxa rumeeyey ee iimaan kaamila la yimid ilaahay waa midka cadaabkiisa ka ammaangeliyey waa midka ka ammaangeliyey cadaabkiisa marka wuxuu yidhi mu'minkan waxa weeyaan waxaa laga keenay min alammaan oo ah diddu takhwiif cabsigelinta kan ka soo horjeeda ammaangelin waa midkaan ku soo marnay wa aamanahum min khowf taasay ku macnata wa aamanahum min khowf suurat quraysh taas weeyaan taas waa macno macno kale ayaa jira macnahaas kale waxa weeyaan almu'min in lagu fasiro almusadiqu lirusulihi waa allaha u rumeeya rusushiisa rasuulnimada ay sheegayaan rasuulnimada loo soo dhibay dadka u sheegayaan waa allaha u rumeeya ee see ugu rumeeyaa biidhaari lmucjizaat mucjizaad ayuu gacmooda ka muujiyaa oo qof kasta ee aan mucaanid ahayn uu qirayo in waxa weeyaan alla soo diray alle waa midka mu'miniinta u rumeeya bimaa wacadahum min athawaabi wixii u ballanqaaday abaalmarin alle waa midka gaalada u rumeeya bimaa awcadahum min alciqaabi wixii ugu goodiyey ee cadaab ah iyo ciqaab waa midka ugu rumeeya gaalka gaalnimada ku dhinta marka mu'min labadaas macnaa ugu badan in lagu fasiro waa midka ammaan geliya waxa weeyaan addoommada oo inuu dulmiyo ka ammaan geliya iyo macnaha labada oo midka u rumeeya almuhayminu waa midka markhaatiga ka ah addoommadiisa midka markhaatiga ku ah addoommadiisa acmaasha ay samaynayaan alle waa midkaas dhammaan asagaa markhaati ka ah ashaahidu calaa khalqihim biacmaalihim wey waa midka ilaalinaya oo la socdo markhaatiga ku ah almuhaymin alcasiizu waa allaha qaalibka ah casiiz waa midka asagu siduu doono ay soconayso waxa asagu doono unbaa meel maraya duu qof la doono waxa weeyaan dulle ciduma cizay karto qofku cizo la doonona ciduma dullay karto qofka uu la doono fakriga cidu qani kama dhigi karto kuwu qaninimo la doonona cidu faqiir kama dhigi karto kuwa cudurka la doono ciduma caafi karto kuwa caafimaadka la doonana cid cudur ku ridi kartaa ma jirto sida asagu uu doonayo amarkiisa oo kowniga kaasa soconaya marka alcasiiz waa midka qaalibkaahoo tiisu meel marto macno kale alcasiiz waa midka aan cidu hawaysan cid isku dayi karta ma jirto inay dhibaato gaarsiido waa midka aan cidna hawaysan inay dhibaato gaarsiido oo cid isku dayi karta inay dhibaato la gaarsiido ma jirto ma jirto taasna waa macno kaleeto aljabbaaru waa allaha qasbidda badan waa allaha qasbidda badan alladii jabara khalqahu calaa maa yashaau ee addoommadiisa ku qasba waxa uu asagu doono oo ah waxa weyan xukunka kowniga xukunka sharciga ilahay dadka kuma qasbo waa loo caddeeyey ilaa abaalmarinaa ku xigan abaalmarin aa ku xihan xukunka sharciga ah oo qofkii u hoggaansanana in janno lagu abaalmariyo qofkii khilaafana naar lagu abaalmariyo abaalmarinu waxay keenaydaa qofka waxa lagu abaalmariya wuxuu doortay ee wax lagu qasbay laguma abaalmariyo soo ma jeedid saas darteeda xukunka sharciga ilahay dadka kuma qasbo waa la caddeeyey qofka raaca janno iyo raalli-aansho ilaahay qofka khilaafana naar iyo cadaab ilaahay iyo caradiisa laakiin xukunka kowniga waa qasab qof diidi karaa ma jira wixii alla horay u qadaray waa soconayaan qofka hor imaa karaana ma jiro sidaasay u soconayaan marka jabbaar waa sidaas almutakabiru alla waa midka iskala weyn can kulli sharin shar dhammaanteed iyo wa suu-in xumaan dhammaanteed xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi wa qaala qataada qataada wuxuu yidhi almutakabiru yacni can kulli suu xumaan dhammaanteed waa midka iskala weyn alimaam ibnu jariir aabari raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi almutakabir qiila cuniya bihi annahu takabara can kulli shar marka almutakabir macnaheeda waxa weeyaan waa midka iskala weyn shar iyo xumaan dhammaanteed weeye marka almutakabir alla waa midka iskala weyn waxa weeyaan can kulli sharin wa suu-in shar iyo xumaan dhammaanteed kibirkana waa sifo ilaahay iska leeyahay cid kale uma habboona cid kale uma habboona ciddii kale oo sheegata waxa weeyaan waa mujrim ilaahay ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa ayuuna mudanayaa qofkaas waa sifa asagu iska leeyahay oo keligiis uu xaq u leeyahay subxaana allah ilaahay nastihidiisa ku habboon ayaan nastahaa nuqsaan iyo ceeb oo dhan ayaan ka fogaynaa camaa shay ayaan ka nastahaa yushrikuuna gaala la wadaajinayaan dadka ilaahay cid kale garab wada wax alla waxay garab wadaan anugu waan ka nastahon waan ka fogayn oo waxaan leeyahay cid ilaah wax laluhu ma jirto huwa allaha buuruhu cabsidiisa la dildilaacayaan alkhaaliqu waa midka wax qadara alkhaaliq iyo albaari a meeshaan kuu taalla labadooda macnaa waa inaad kala duudaa alkhaaliqa waxaa loola jeedaa waa midka wax jaangooya shaygan intuusan abuurin qaabuu ilaahay u jaangoyna oo ugu talagalay qaabkaas inuu shaygaanu ku soo baxo markuu shaygii qadaro qaabka uu u dhiirgelayo ayuu haddana baari weeye alla abuuraya oo sidii uu ugu talagalo shaygii kusoo baxa sidii uu ugu talagalay ayuu shaygii u hirgelinay waa kan shaacirku yidhi isagoo mid kale ammaanaya wala anta tafri maa khalaqta wa bacdu qowmi yakhluqu uma laa yafri wuxuu yidhi adiga wala anta adiga tafri waad fulidaa yidhi waad meel maridaa maa khalaqta wixii aad qadartay wixii aad jaangoydo qorshaha u samayday waad fulidaa wa bacdu qowmi yakhluq dadka gobolkood waxbuu qadaraa markuu qadaro uma laa yafri ma meel mari karo waxbuu jaangoyn wuxuu leeyay sidaas iyo sidaas iyo sidaas iyo sidaas waa inaan arrintan loo sameeyo ha sheegana dhow waa ka cajiis aanu shaygii sameeyo marka khalaqa oo taqdiir jaangoyn wey soo gurigan intaan la dhisin waxa wey injineerka dhisaa soo ma jaangoynayo qaabkan inuu ku soo baxo waxa weeyaan khalaqa maanta waxaa loola jeedaa jaangoynta shaygaan shay kasta ilaahay weyne subxaana wa tacaala qorshuu ugu talagalay qorshuu u sameeyey u qadaray haddana baari weeyo qaabkii ugu talagalay ayuu shaygii ku imaana oo ku fura laakiin makhluuqaadku waxyaalaha ay qadaraan oy jaangooyaan wax kay rabaan inay fuliyaan waxna way u fulayaan waa intii alla horay u qadaray waxna u fuli mayaan ayaga wax walba uma fulaan marka khalaqaad maanta waa inaad macnaheeda garataa oo ah bimacna taqdiir huwa alle allaahu waa ilaaha xaqaa alkhaaliqu waa midka wax qadara albaariu ee abuura almusawiru ee suuradeeya shay walba suuraddu ugu talagalayuu ku soo saaraa fii ayi suuratin maa shaaa rakabak suurad alla suuraddii u asagu doonay ayuu ilaahay weynaa subxana wa tacala iska kaa saaray suuraddii uu asagu doonay low alle keligiis ayay u sugnaadeen alasmaa'u magacyaal alxusna ee wanaag badan magacyaal wanaag badan alle keligiisaa iska leh ilaahay magacyaal wanaag badanuu leeyahy oo aad u fara badan magacyaalkaas sida xadiiska bukhaari iyo muslim ku sugan min xadiidi abi hurayra waxaa ka mid ah sagaashan iyo sagaal isima ka mid ah magacyaalkaas oo qofka xifdiya qofka xifdiya sagaashan iyo sagaalkaas jannada uu galo ina lilaahi tacaala tiscatan wa tisciina isman miatan ilaa waaxida ilaahay sagaashan iyo sagaal isim ayuu leeyahay boqoluu leeyahay mid marka laga reebo man axsaahaa qofka koobaa dakhala aljanna jannada alluu galaa waa koobaa waa maxay lafdigooduu koobay macnahooduu koobay markaas oo gartay macnaha macnahoodiina wuu gartay kadibna waa uu ku dhaqmay oo waa u hogaansamay saas weeye maahan alfaadan iska akriye maaha waxa weeyaan sagaashan iyo sagaalkii isim lafdigoodii waa koobay haddana markuu koobay macnahoodiiuu garto wax ka gartay haddana wuu ku dhaqmay oo waa ku camal falay midii in la caqiideeyo hoo caqiideeye waxa weyn wixii oo ahaa fulid oo maalan basiir albasiir asmaada allay ka mid tahay assamiicna waa ka mid markaad maqasho ood garato magacan ah assamiic alla waa mid maqal badan maxay kugu keenaysaa see loogu camal falaa waa inaad daqiiqad kasta iyo wakti kasta la socoto alla inuu ku maqlayo ya waa inuu ku maqlayo yaysan carabkaaga ka soo bixin wax ilaahay carogeliya haye albasiir inuu yahaad alla rumayda soo ma ahan waxaad ogaatay inuu wakti walba ku arkaa soo ma ahan yuu kugu arkin meel uu ilaahay ka cadhoodo oo wax ilaahay ka cadhoodo adoo samaynayaan lagugu arag wax ilaahay ku amray oo ilaahay kugu laasimay adoo ka tegayna ilahay yuu kugu arag haakada sidaas kuwa marka qofka kooda waa saas ma ahan asmaada ilaahay sagaashan iyo sagaalka oo kaliya maaha ee ilaahay asmaadiisu waa badanta way badanta oo waxaa xadiidta saxiixa tusayda waxaaba ka mid ah xadiidkii nabigeena suban sala allahu calayh wasalama uu uga hadlaayey waxa weeye murugada ducada looga ducaysto as'aluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka ow anzaltahu fii kitaabika ow callamtahu axadan min khalqika ow ista'harta bihi fii cilmi alghaybi cindaka fiiri waxa weeye saddex qaybooduu ka dhigay nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi as'aluka waxaan kugu weydiisaa allow bikulli ismin magac kasta oo huwa laka adiga kuu sugnaaday ayaan kuu weydiisana ow anzaltahu fii kitaabika wa anzaltahu fii kitaabika owdu bimacnaa waawey ma ahan magacaad leedahan waxa weeyaan aan kugu weydiisana ood as'aluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka o anzaltahu fii kitaabika waxa weeyaan magac aad leedahay ayaan kugu weydiisanaa oo aad kitaabkaaga ku soo dejiday macnaheeda ma ahan waxa weeyaan magac aad leedahoo naftaada ku magacowday iyo midaada adugu naftaada ku magacaabina kitaabka aad ku soo dejido cid kale kuu bixday maaha macnuusa ee waxa weeye magac kasta ood adugu isku magacowday ood kitaabkaaga ku soo dejidaan kugu weydiisana waa qayb ow callamtahu axaddan min khalqika waxaan kaloo kugu weydiisanaa magac kasta ood leedahay oodan kitaabka ku soo dejin laakiin axad makhluuqaaga ka mida aad bartay kitaab iguma soo dejin si kalea nabi loogu waxyooda ilaa axaadiista horan soo waxyi maha soo laba qaybood ma ahan qaybta saddexaad aw ista'harta bihi fii cilmi اlghaybi cindaka amase kitaabna kuma soo dejin axad khalqigaa ka midana maadan barin adaa la gooni noqday qaybka aad la goonita qaybtaas masagaashan sagaalka la baranaya ka midta may seed u baran wax ilaahay la gooni noqday ma dhici karo marka xadiidkaas wuxuu caddaynayaa asmaada ilaahay waxaa ka mid ah qayb asaga uu la gooni noqdoon cid kaloo garanaysa aysan jirin sidaasayna ahlcilmigu u wada dariishadeen sida waxa weyaan khadaabi uu waxa weeyaan iyo qayrkiisba uu caddeeya abu salaymaan alkhadaabi shanu ducaa ayuu aad ugu sharxay masaladaas oo waxay yidhahdeen ahlcilmigu waxay ka dhigan tahay marka la yidhaahdo ilaahay sagaashan iyo sagaal isimuu leeyahay qofka koobaana jannadu galaa waxay ka dhigan tahay welilaahi almahalu laclaa laakiin tusaale dadka wax lagu fahamsiiyey ahlcilmigu miaaliye waxay tahay in ad tidhaahdoo kale waxaan haystaa boqol kun amase boqol shilin oo aan u diyaariyey qofkii shaqadaas qabta inaan siiyo ma waxaa laga fahmaa inaadan wax kala haysan laga fahmi maa ee waxaa laga fahmaa boqolkan inaad ugu tala gashay qofkii shaqadaas qabta inaad siinayso intaasaa laga fahma sooma marka marka macnaheeda waxa weeye xadiidka boqolkan ilaahii weynaa subxaana wa tacala wuxuu ku khasisay sifo ah qofkii xifdiyoo kooba inuu janno geliyo laakiin boqolka keliyuhu leeyahay ma ah sida xadiidkaas kaleta uu caddaynayo xadiidka intaas horeeto waxay ku sugan tahay bukhaari iyo muslim iyo kayrkoodba waxaa jira marka riwaayadda tirmidi oo tixda asmaada oo sardida oo tirada huwa allahu aladii laa ilaha illa huwa araxmaan araxiim almaliku alquduusu salaamu lmu'minu almuhaymin taas waa daciif culummadu isla ogolyihi inay daciif tahay marka halkaasa ka qaadan oo hadda halkee laga raadin sagaashan iyo sagaalka waxaad ka raadaydaa ahlulcilmiga kutubo aad u badan ayay ka alifeen asmaada ilaahay iyo macaanideeda iyo sharaxeeda marka kitaab aad u qiimo badanaa jira oo imaamkii casrigan raayada cilmu tawxiid siday uu alifay oo la yidhahda alqawaacid اlmuhlaa asheekh maxamed ibn saalex alcuthaymiin ayaa iska leh aad ayuu u faa'iido badan yihi qof daalibu kamaba maarmaba alqawaacid اlmuhlaa waxa weeyaan aad u faa'iido badan yihi qur-aanka asmaada ku jirto mid mid u soo qaaday waa isku keenay axaadiista saxiixa u ka raadiyey waa ku soo daray sagaashan sagaalkiibood ka heli ayadoo qur-aanka iyo xadiiska laga caddaynayo waxaaba intaas dheeraada macaani iyo qawaacid alasmaa wa sifaad oo dhan baabkeeda waxa weeyaan asaasi kuu ahna waad ka heli haddii ilaahay ku waafajiyood hesho yusabbixu waxaa u tasbiixsaday lahu allah maa shay fi samaawaati cidhadhyaalka ku sugan waalardi dhulka waxa ku sugan wa huwa alleh alcasiisu waa allaha qaalibka ah alxakiimu waa allaha xikmadda badan ee shay walba meesha ku munaasibka ah dhiga